maxkamadda degmada gurceel ayaa waxaa hayo ku wareejisay xukunka dhul loo xukumay muwaadiniin soomaaliyeed kuwa oo ay maqdoomiyaha maxkamadda iyo taliyaha booliiska degmadu goobjoog ka hayeen wareejinta xukunkan mahdi maxamed jimcaali oo wakiil ka ahaa mulkiilayaasha dhulkan loo xukumay ayaana la wareegay dhulka waxaa ku wareejiyey xukunkana ku dhawaaqaya gudoomiyaha maxkamadda degmada gurceel xasan cabdulaahi cali maxkamadda degmada guraceel waxay caddaynaysaa inay ka fulisay kana wareejisay fulin xooggan dadka kale ah qaran rooble cali labo caagan xaashi cadde saddex dahabo xirsi jaamac iyo mako xirsi jaamac dhul dhul cabirkiisu yahay waqooyi laba boqol laba boqol afartan iyo laba mitir bari laba boqol toban iyo sideed mitir koonfur laba boqol sagaashan iyo shan mitir galbeed boqol toddobaatan iyo sagaal mitir dhulkan oo ku yaala galbeedka degmada gurceel deegaanka lebi xaluul gaar ahaan meesha loo yaqaano laama sitayle birimana ka ah laamiga kana xiga dhinaca waqooyi soodimihiisa kala yihiin koonfur waxaa ka xiga laamiga inta kalena waxaa ka xiga dhul dad kale ay leeyihiin maadaama ay ka xukumeen dhulkan maxkamadaha galmudug saddexdooda darajo sida ku cad xukunka wakiilka muwaadiniinta dhulkan loo xukumeeya ee lagu wareejiyey dukumeentiyada lahaanshahooda ayaa u mahad celiyey bahda garsoorka degmada gurceel oo ku wareejiyey iyo dhamamaha ammaanka anoo wakiil ka ah milkiilayaasha halkan ku xusan oo dhulkan iska leh wakiilna aan ka ahay waxaan u mahadnaqayaa maxkamadda degmada gurceel maxkamadda raacfaanka ee gobolka galguduud maxkamadda sare ee gobolka ee galmudug iyo taliska ciidanka booliiska ee galmudug oo uu wakiil ka yahay taliyaha saldhigga degmada gurceel taariikh ahaan dhulkan markaan ka hadlo dhulkan wuxuu milkideenna ahaa muddo dhowr iyo toban sano ah taliyaha saldhigga booliiska degmada gurceel galad maxamed khayliye galad baawer ayaa sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay fulinta xukunka maxkamadda booliisku diyaar u yihiin islamarkaan dhulkan ay leeyihiin muwaadiniinta loo xukumay waxaan joognaa dhulkan xeerarkiisa kala duwan maxkamaduhu soo mareen soona xukumeen ayaa waxaan joognaa maanta fulintiisii iyo gebagabadiisii waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed ee degan deegaanadan in dhulkan maanta loo fulinayo ninka la yidhaahdo cerceer iyo mahdi iyo raggii kale ay wakiilka ka ahaayeen loona xukumay ciidanka booliiska waxay diyaar u yihiin haddii ilaa yidhaahdo inay fuliyaan go'aammada ka soo baxay maxkamadaha heerarkeeda kala duwan waxaan u diyaarsannahay inaan qof kasta maxaa tirada cadaaladda waafajinno cadaaladdu way usoo xukuntay tii u dambeeyday booliiskii iyo maxaa tirada ilaamihii ammaankana waa u fulinaya haddii ilaa yidhaahdo magaalooyinka waaweyn sida degmada gurceel ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa kiisaska ugu badan ee maxkamaduhu ay qaadaan qeyb ka ahaa iska qabsiga dhulalka muwaadiniinta dhexdooda